ololaha nadaafadeed oo uu hormuud ku ahaa gudoomiyaha hafeydhowrka degmada afmadow cabdi cali xarbi ayaa qashinka looga nadiifinayay wadooyinka iyo goobaha qashinka la geeyo si sare loogu qaado bilicda degmada loogana fogaado cudurro iyo nadaafad darro ka dhalata qashinka lagu daadiyo wadooyinka iyo xaafadaha degmada gudoomiyaha hafeydhowrka degmada afmadow cabdi cali xarbi ayaa bulshada degmada afmadow ugu baaqay in qashinka la geeyo goobaha loogu talagalay ciddii u hogaansan weydo awaamiirta maamulkana uu sheegay in tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan
saaka markay saacadda ahayd hal saac iyo bar waxaan ku soo kallahnay godka qashinka qashinkii baa bannaanka daadsan xilli roobaadna waa la gelahayaa marka waxaa waaye maadaama aan ahay guddoomiyaha faydhoorka degmada afmadow qashinkii baan godka gubahaynaa roobabna waa xilligii roobaabkana waa la gaaray ceelashan afmadowna waa maax waxa lacab waa maax haddee wasaqdii iyo wixii haddaanan la gubin oo godka lagu shubinna dhibaataa ka imaanaysa saaka nadaafad guud baan magaalada iyo kulli gudaha aan ka qaadnay si dhibaatooyinka iyo cudurrada iyo shubanka uu yaraado cudurkan wuxuu kuu jiraa intaa wasaqda kuu jirto cudur kuu jiraa seemberina waxaa waaye in nadaafadda laga taxadaro waxaan baaq u soo jeedinayaa dadweynaha degmada afmadow ku nool dhammaantood ciyaalka yaryar iyo ilmaha yar intay gaariyoolka qashinka ku soo shubaan tinta la xiiray cirbadaha farmashiyaasha laga keenaayo dhammaantooda maqaayadaha qashinka laga soo qaadaya inta ciyaal loo soo dhiibo dadka u soo dhiibayna waa dad mas-uuliina waaweyn waa oo meheradaha iska leh meherad kastoo waan u sheegnay waan wacyigelinay si kastaan ula hadalnay wixii maanta ka dambeeyo tilaabo sharciyaa laga qaadayaa cunuga intaad qashinku u soo dhiibto aad maqaayadaada ku eraysid qashinkii ninkii wuxuu yeelayaa jidka dhexdiisu iskaga shubayaa bannaanka ama cidda dariska agtiisu ku daadinayaa qashinka waxaa waye god baan u qodnay godka in lagu hubsado godka maanta aan ku gubayno ood maanta indhihiinna daalac idin yihiino ayaa loogu talagalay qashinkaay bannaanka ku daadiyeen baan aruurinaynaa godkaan ku celinaynaa waa waddadii la maraaya baa jidka ku daadiyeen qashinkii ay buuxiyeen waxaa waaye dadweynahana boqol jeer baan u sheegnay saacaddan laga bilaabo ganaax buu mudanayaa cunugii lagu helo ama lagu qabto intuu gaariyoolo meel kale qashin intuu ka soo qaado waddada dhexdeeda dhigo ama godka qashinka agtiisa dhigo tilaabo sharciyaa laga qaadaya dadweynaha afmadow midda kale aan u marinayna waxaa waaye maalin hore kalooro wax u egaa ka dilaaca shumabiyood shumabiyoodka maxaa noo keenay cudurun baa noo keenay wasaqda magaalada ayaa noo keentay waxaa waye wixii maanta ka bilaabmo cid aan ka xishoonayno ma laha waxaa waye nadaafadda waa iimaanka barkiis dadweynaha afmadow dad waddaniyiin baa tiin waxaa waaye ilmihiinna ku nool waddankii wasaqda iska hagaajiya wasaqda iska hagaajiya